allah u naxariistay waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku geeriyooday sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah culimmada waaweyn ee soomaaliya marxuum sheekh nuur baaruud gurxan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu kula xanuunsanayay cudurka coronavirus isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho oo uu muddo saddex cisho ah oo uu muddo saddex cisho ah ku jiray iyada oo ugu dambeyna uu xalay ugu geeriyooday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyey geerida allah u naxariistay sheekh nuur baaruud gurxan oo xalay ku geeriyooday muqdisho madaxweynaha oo tacsi tiiraanyale u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistay sheekh nuur baaruud ayaa waxa uu tilmaamay doorka wanaagsan ee uu marxuumka ka qaatay arrimaha dacwada islaamka barbaarinta iyo baraarujinta shacabka soomaaliyeed innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynayaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday sheekh nuur baaruud gurxan marxuumka waxa uu ka mid ahaa tiirarka culimmada soomaaliyeed ee wakhtigooda iyo noloshoodaba u hibeeyey fadinta diinta islaamka baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha ayaa waxa uu marxuumka alle uga baryay in uu hoygiisa ka yeelo jannada firdowso samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo weliba guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay maadaama uu dhaxal wanaagsan kaga tegay sheekha dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka tacsiyeeyey geeridaa sheekh nuur baaruud gurxan isaga oo alle uga baryay in jannadii firdowso uu ka waraabiyo waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa buu yiri ra-iisul wasaaraha qoyska iyo ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan oo ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sheekh nuur baaruud oo ka mid ahaa culimada diinta islaamka ee ugu magaca dheer soomaaliya iyo geeska afrika waxa uu cimrigiisa oo dhan u huray fidinta iyo barista dadka ee diinta islaamka isaga oo aan weligii ka gambanin buu yidhi caddaynta xaqa xaalad kasta oo uu ku jiro sheekh nuur waxa uu kaalin mugle isagu markaasi oo lama ilaawaan ah ku lahaa buu yidhi dhismaha nabadda dib u heshiisiinta iyo xoojinta dowladnimada jannadii firdowso allaha ka waraabiyo sheekh nuur baaruud eheladii iyo shacabkii soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka ahna samir iyo iimaan ee baha ka siiyo sheekh nuur baaruud ayaa ahaa guddoomiyaha iyo weliba afhayeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaana lagu xusuusan doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin tafsiirka qur-aanka kariimka oo ah dhaxalka ugu weyn ee uu xilligan kaga tegay ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed